beerta ummadda ee gobolka banaadir oo qeybkay qorshiga horumaryaw caasimada muqdisho iyo weliba shiidikay guddoomiyaha gobolka banaadir waana duqi magaalada muqdisho mudane maxamed axmed amiir goobta shiidhigga ee mashruuca oo lagu hirgeliyahay degmada waaberi iyo weliba munaasabada shiidhigga goobro ku hay guddoomiyaha degmada waaberi mudane maxamed sayid cali agaasimayaal iyo qeybaha shalduun ee bulshada ukureen guddoomiyaha degmada waaberi mudane maxamed sayid cali oo ku hadlay munaasabada shiidhigga iyo ku warbiyey dhismaha beerta ummadda ee gobolka banaadir ugu horeyn reer waaberi guddoomiye waxay u tahay sharaf weyn iyo karaamo inaad noo dhagax dhigtid baarkii ummadda oo ugu weyneyd gobolka banaadir runtii waxaa waaye waxaa maanta dadka u caddaynaynaa oo dhihi jiray danta guud waa la qaatay maanta halkan waxaa ugu jeediin baartii dawladda hoose ee degmada waaberi inuu guddoomiyaha ahna duqa magaalada uu dhagax dhigayo marka waxaan rabnaa sharaftaas iyo karaamadaas reer waaberi haddayna haddaan nahay farxad iyo karaamay noo tahay baartii oo ugu weyneyd oo loo soo dalxiis tagi doono gobolka banaadir in laga dhagax dhigo degmada waaberi reer waaberi waxay u tahay runtii sharaf iyo karaamay u tahay waxaan ugu mahad celinaynaa doqa magaalada oo marka ugu horreyda degmada ugu horreyda mashruucan oo kale oo degmada waaberi ay ku guulaysato guddoomiye ku soo dhowow waxaan ku cudur daaranaynaa shacabka degmada waaberi guddoomiyaha oo maanta shir ku mashquulsanaa oo wakti dambe noo yimid taas anaa idinka raali gelinayo anoo afka guddoomiyaha ku hadlaayo marka guddoomiye kusoo dhowow degmada waaberi waxaan jecelnahay in marar badan aa kusoo laaban doonta degmada waaberi sidoo kale guddoomiyaha gobolka banaadir waana duqu magaalada muqdisho mudane maxamed axmed amiir oo shiidigyana sheegay in mashruucun uu sii koolanka tirigali helo ku goobana siinya weliba dalxiis oo bulshada ku wada dhexeeya
waxay ii tahay farxad aad weyn in aan dhagax dhigo maanta beerta ummadda ee gobolka banaadir waa meeshii ugu horraysay waana beertii ugu horraysay ee laga dhiso in muddooyinkan ugu dambeeya ama laga sameeyo gobolkan banaadir sidaa darteed maamulka degmada dhammaan dadweynaha degmada dhallinyarada hooyooyinka ardayda iyo deganaayaasha dadka deggan degmadan waxaan idin leeyahay waxaad furteen baal cusub maasha allah maasha allah waa beriyaa tihiin waa run ereygaaba macno samaynayo waagu markuu beriya nolosha rasmigaa bilaabataa barka reer waa beri aad iyo aadan ugu faraxsanahay waa idinku ammaanayaa hoggaankiinnuna wuxuu muujiyey in uu u dhigo xujo degmooyinka kale wuxuu yidhi beer lagu nasto dadka dhallinyarada ah habeenkii ku shaahaan ku dhex socdaan waayeelladu ay ku lugeeyaan meel qurux badan oo lagu raaxaysta inuu bilaabay aragtideeda la yimid waa ku ammaanayaa guddoomiyaha degmada intaa keliya maahee maasha allah farxaddaas ayaa muujinaysa weliba kartidiinna intay la-eg tahay marka goor horena waa timaadeen waa idinkaga cudur daaranaya inkastoo guddoomiyaha iga cudur daaray haddana saaka goor horaa timaadeen howlo kaloona haysta darteed laakiin aad iyo aad iyo aadan idii ammaan ah beertu waa noo dhagax dhigan tahay waxaan rajaynayaa maalin dhowna furitaankeeda inaan ka soo qayb galno aad iyo aadaan idii salaama waa qorraxaa la taagan yahay laakiin waxay farxad gelinaya degmooyinka kale inaad u samayseen xujo u dhigteen